إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal idilkiinbah meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo aad xiliyadan oo kale inooga barateen inaan hawada idiin soo marinno qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka ay etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa xabsiga dhigay ganacsade ku nool magaalo ka tirsan dhulkaas mid ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka ee kenya ayaa ka hor yimid amar adag oo uu bixiyey madaxweynaha dalkaas william ruto dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa ka falceliyey silsiladda cusub ee makaarimul akhlaaq taasoo ku baxda wararka maalinta jimcaha ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
waa siddeed iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobo kuna beegan laba iyo tobanka bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka kuwada ugu doorkaroon haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan maamulka ay etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa xabsiga dhigay ganacsade ku nool magaalo ka tirsan dhulkaas cadnaan xaaji muxsin ayaa inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda etoobiya ayaa ku waramaya in ciidamada u shaqeeya maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulkaas ay kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan bulshada taysiir jaamac barre oo ka mid ah ganacsatada degmada booq ee dhulka soomaali galbeed ayay xabsiga u taxaabeen ninkan oo saacadihii lasoo dhaafay ka hadlay dhibaatooyinka uu maamulka itoobiya ku daawan ka wado mandiqada ayaa waxa ay sababtay in ay gurigiisa ku weeraraan iyagoona jirdil xoogan u geysteen kadibna ay xabsiga u taxaabeen tacdiyadan lagula kacay ganacsadahan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maamulka itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed uu muddooyinkii dambe sii labajibaaray gumaadka iyo gaboodfallada uu u geysanaya shacabka ku dhaqan halkaas iyagoona xabsiga u taxaabaya ciddii ka hadasha tallaabada guracan ee ay ku dhaqaaqayaan sida uu hadda ugu dulman yahay ganacsade taysiir jaamac barre si kastaba ha ahaatee dowladda itoobiya ayaa ku qanacsan gardarada aan geedka loogu soo gaban ee ay ku dhaqaaqayaan maamulka iyadu ka dhisatay halkaas maadaama ay doonayso inay gebi ahaanba soomaaliya ay sidaasi ula dhaqanto mid ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka ee kenya ayaa ka hor yimid amar adag oo uu bixiyey madaxweynaha dalkaas ee william ruto waa kan cabdulqaaliq macalin cabdiweli oo faahfaahintaas eegaya rayla odhinga oo ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka ee dalka kenya ahna ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ayaa waxa uu si adag uga soo horjeestay amar uu william ruuto siiyey ciidankiisa kaasoo ah inay si toos ah u toogtaan dadka dibidbaxyada dhigaya war uu soo saaray ninkan ayuu ku sheegay in amar weliba ciidanka la siiyo laguna faro inay toogtaan dhaawacaan cabsigeliyaan ama handadaan dadka kenyaanka ah uu yahay mid khaldan islamarkaana uu cambaareynayo hadalkaasi kasoo yeeray william ruuto sidoo kale isagoo hadalkiisa sii wata rayla odhinga ayuu yidhi dalkan waa in mar weliba u dooranaa sharciga iyo habraaca saxda ah kana hortagnaa rabitaanka lagu siinayo booliska awoodda ay dadka rayidka ah ku tooganayaan xitaa marka ay muwaadiniintu u muuqdaan kuwa jebiyey sharciga ayuu sii raaciyey arbacadii aynu soo dhaafnay william ruuto ayaa si cad u amray booliska in ay isticmaali karaan xoog islamarkaana ay lugaha ka toogan karaan dadka ka qayb qaadanaya dibidbaxyada rabshadaha wata ruuto oo u muuqday mid caro ka muuqatay ayaa si kulul u weeraray shakhsiyaad aan magacyadooda la sheegin oo uu ku eedeeyey in ay maalgeliyaan qalalaasaha iyo mudaaharaadyada ka socda dalkaasi kenya isaga oo sheegay in marnaba aysan aqbali doonin wax kasta oo lagu carqaladeeyo xasiloonnida dalkaasi kenya dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa ka falceliyey silsiladda cusub ee makaarimul akhlaaq taasoo ku baxda wararka maalinta jimcaha cawil cabdulaahi ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna لنا من ديننا خلق وفي أخلاقنا نثق فبالأخلاق كم قوم رقوا للمجد maalintii shalay waxaa wararka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ku baxay qaybta koowaad silsilad dacwi ah oo aan ugu magac darnay makaarimul akhlaaq taas oo ka mid ah taxanayaasha ay sanadkan soo kordhisay idaacadda dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa si diiran u soo dhoweeyey xalaqaadkan iyagoona bawaadiyey mawaadiicda uu soo gudbinayo taxanaha qaar ka mid ah dadkan ayaa ka waramay sida ay u arkaan silsiladan ahamiyadda ay u leedahay dadweynaha iyo waxa uga baxay oo ay ka faa'iideen tixanaha aan ugu magac darnay makaarimul akhlaaq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horeyn ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga noogu bilaabaya wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatu idaacadda alfurqaan waa ku dhowahay magaceyga waa muwaxid oona jooga deegaanka kuweyni barow
silsiladan cusub ay soo kordhisay idaacadda islaamiga alfurqaan ee makaarimul akhlaaq sideed u aragtaa mase dhegaysatay
silsilada makaarim akhlaaq waa dhegaystay oo soo dayanayo shiiqeena sheekh maxamed garaar aad iyo aad waan dhegaystay walaal waxaan u arkaa wax fiican oo bulshada loo soo kordhinayo ee akhlaaqda ay ka mid tahay xubin diinkeena ka mid ay tahay waa gartay xalqadan ugu horreysay ee aan daynay maxaa kaaga baxay adi ahaan wallaahi walaal waxaa iga baxa wax badan insha allahu tacaala waa hadda kabacdiina isku taxliiji doonaa inaa dadka akhlaaq wanaagsan aan ula dhaqmo fahamkii hore ee aad ka haysatay xusnul khuluq iyo fahamka hadda aad qaadatay maxaa farqiga u dhexeeya wallaahi farqi weynaa u dhexeeya alxamdulilah insha allahu tacaala waxaan isku dayaa inaa ihtimaam siiyo xusnul khuluq inaa dadka muslimiinta dabeecad wanaagsan aan ula dhaqmo dadka muslimiinta waxaan leeyahay ayagana in ay ay dadka si wanaagsan ula dhaqmaan dabeecad fiican loola dhaqmo dadka muslimiinta kastoo dhegeysnaa waxaan leeyahay dabeecad fiican kula dhaqmaa dadka magacayga waa cabdulaahi maxamuud idaacaddan oo ku dhowaa waayahay cabdulaahi oo mar labaad soo dhawow silsiladan ay soo kordhisay idaacadda islaamiga alfurqaan ee makaarimul akhlaaq sideed u aragtaa mase dhegaysatay bismillaah silsiladda idaacadda ay soo kordhisay waan dhegaystay markii aan dhegaystana aad ayaan ugu farxay ahmiyad gooniya ayayna u leedahay bulshada muslimiinta ahmiyadda ay bulshada u leedahay wax minooga sheegi kartaa haa ahmiyadda ay muslimiinta u leedahay waxaa weeyaan makaarim al akhlaaq waxaa la dhihi karaa waa diinkoo idilba ayaa la dhihi karaa maxaa yeelay tacaamulka wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ayaa ka mid a waa gartay sideed ula dhaqantaa marka dadka kugu hareeraysan adi ahaan wallaahi qof bini aadam ahaan ahay khaladkayga waa iska badan yahay ilaahay subxaana watacaala khaladkayga ha ii dhaafo waxaan jecelahay dadka muslimiinta inaan si wanaagsan ula dhaqmo oo kitaabka alle iyo sunnada nebi sal slam siday qabaan inaan ula dhaqmo sida anagaba aan u rabo inay si fiican ila dhaqmaan aad iyo aadaa u mahadsan tahay jasaaka allahu khayra baarak allah fiik anigoo magacii ku bilaawaayo magacii waa umu safiya dugta kuunyabarow kusoo dhowoway mar labaad idaacadda islaamiga alfurqaan silsiladan cusub ay soo kordhisay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee makaarimul akhlaaq sideed u aragtaa mase dhegaysatay maxaase kaaga baxay maasha allah aad iyo aada ugu dhowahay silsiladaan soo kordhisan aad iyo aad baa ugu faraxsanaa waa dhegaystay wax badana iiga baxay maasha allah oo bulshadana aad iyo aada ugu faraxsan yihiin wax wanaagsan oo soo dhaweynayna waay saameyn intaa leg ayay ku leedahay marka silsiladan bulshada aad iyo aad saameyn weynay ku yeelanay maasha allah waana soo dhaweynaynaa silsiladan makaarimul akhlaaq ayaa ah tixano maalin weliba oo jimcaha ka baxda idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaana xusid mudan in xalqadiiba aan aaraah ka qaban doonno dhegaystayaasheena ku sugan xarumaha aan ku leenahay gobollada dalka
وفي أخلاقنا نثق فبالأخلاق كم قوم رقوا للمجد
dhegaystayaal warkii habeen oo aad kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan waanaga intaas waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu